بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين سورة القدر سورة وحل هذا سورة القدر وسورة سقاشا يتضبات حق صورك آيات كيد وشن آيات سورة ومكي صورك مكي قابل كمت waxay ka sheekaynaysaa qur-aanka soo degiddiisa bilowgiisi kow hameenka leylatulqadriga la yidhaahda iyo sharaftiisa ou ka fadli badan yahay bilaha iyo maalmaha kale oo hameenkaasoo anwaar iyo tajaliyaad rabbaaniya baa la helaa nafaxaad rabbaaniye ah ilaahay baa addoommadiisa siinaya waxay ka sheekaynaysaa malaa'ig baariyaalu soo degaya ilaa waagu ka baryayay hameenkaas fayaa lahaa min leylati cadiimati اlqadri alla maxay tahay hameen sharaf badan hameenku sharaf weynaa hiya khayru cinda allahi min alfi shahri kun bilood khayru min alfi shahri bay ka khayr badanta bismi illaahi اraxmaan اraxiim inaa hanagaa anzalnaahu qur-aanka soo dejinnay inaa hanagu anzalnaahu qur-aanka waa soo dejinay fii leylati اlqadri sharaftida hameenkeed ayaan soo dejin sharafti qadri waa maxay macnaheedu laba macnaa la sheegay fii leylati اlqadri sharaftida hameenkeeda waa hameen sharaf leh oo qadar iyo maamuus leh oo sharaf leh ama fii leylati اlqadri qadaridda iyo taqdiirka hameenkiisa hameenka wax la qadaro hameenkan xugun baaba dhacayaba leylatulxugunkii haddii la xukumay wixii la xukumay baa malaa'igtii looba kala dhiibayaaba hameenkan isagaa fiihaa yufraqu kullu amrin xakiim fii leylati mubaaraka inaa anzalnaahu fii leylati اlqadri leylatulqadrigan qur-aanka soo dejinta la soo dejiyey looxul maxfuudka baa laga soo dejiyey qur-aankii oo dhan oo jumlo ah baa la yidhi samadan adduunyada samaa dunya guri ku yaala oo baytulcize la yidhaahdaa la keenay baa layidhi kabacdina jibriil baa halkan ka soo qaadayey muddo labaatan iyo saddex sano ah hadba aayaadkii iyo xukunkii loo baahdo isagoo la kala tafsiilinayo la kala tafaariqeeyey inaa anzalnaahu fii leylati اlqadri wamaa adraaka maxaa ku ogeysiiyey maa leylatu lqadri leylatu lqadri waxay tahay shanigeedaa la weydiinayaa in laguu sheego maha yaaba ogaan karaba waa calaa sabiili tacdiim leylat اlqadri leylat اlqadrigu khayrun mid ka khayr badan weeye min alfi shahrin kun bilood oo aan leylat اlqadri ku jirin ayuu ka khayr badan yahay kun bilood hameenkaa haddii lagu waafajiyo cibaadada aad la timaado hameenka o dhanna leylatulqadri maba ahay qadar yaroo ku jiraabaa lagu tilmaamay haddii lagu waafajiyo cibaadadaa la timaado waxay ka khayr badan tahay kun bilood cibaado aan la imaan lahayd kun bilood imise u dhigantaa siddeetan iyo saddex sano iyo afar bilood qof dhan cimrigiis wey haddii cimriga looba dheereeyaba intaa wuxuu la imaan lahaa hameenkaanu ilaahay waafajiyo ku aasho baaba ka khayr badan leylaة اlqadri khayru min alfi shahr wataa xaqiiqadu camal saalixoo kun bilood la waday oo intaasoo sano ah hameenkan kalala yimid baa ka khayr badan waa ilahay waa noo cadday inuu ka khayr badan yahay laakiin khayr badnaanta intee la egta khayr badnaantaasi waa ka khayr badan yahay iyadu intee sii la egta citaqaan ma jirdo ilahay baa og malag muqaraba iyo rasuul mursala ya cid og inta khayr badnidu saad sii tahay ilaahay baa og taas waxaa la tilmaamayaa nin ummadihii horaabaa jihaad inta aaday kun bilood ku jiray markaasaa nebigu la yaabay ummaddiisa u u jeclaysay inayna saasoo kale u cibaadaysaan markaasuu yidhi hadda ummaddeeda cimrigeeda waa iska gaaban yahay ya markaasaa leylat اlqadri la siiyey oo kunkii bilood ya kama sii khayr badan tanaa hadiyad loogu keeno camaluhaa wa siyaamuhaa wa qiyaamuhaa bal waxa meesha ay yaalla khayr leylat اlqadri khayru min alfi shahr dadaalna waa la rabaa leylatulqadrigu marka sanad kasta ma hal meel buu ku jiraa sanadkii hore meeshuu ku jiray saddexiy labaatanka haddou galay weligeed buu halkaasi ku jiraa mise waa guurguurayaa sanadba meel axaadiida markaa fiirisid inuu guurguurayaa ka soo baxaysa leanna toddoba-iyo labaatan tirada isdhee saddexiyo labaatan koob iyo labaatan shan iyo labaatan sagaal iyo labaatan kaa soconaya leylatulqadri khayru min alfi shahr tanazalu lmalaaikatu malaaigta ilaahay baaba soo degta habeenka waxyaala lagu gaar yeela fiir iyo war ruuxu jibriil isba malaaigta ka mid a fiihaa habeenkaa dhexdeeda biidni rabbihim bay ku soo degayaan min kulli amrin bay la soo degayaan kullu tanazalo ku xir labadaanba jaar majruur biidni rabbihim iyo min kulli amrin salaamun hiya salaamun waaba salaan hiya habe leyladaas salaamun weeye hiya leyladaas min bilow ilaa dhammaan salaam wey salaantaa tirada ka badan taas waa laguu tilmaamo ama salaamun waaba salaamo oo waa nabadgelyo xataa madlaci اlfajri ilaa waa uu ka baryey madlaco misr miimi ah ama madlaco daraf yaa miimi ah ilaa laga gaaray xataa madlaci اlfajri habeenka isaga waa sidaas haddaba culimmadu waxay yidhaahdeen habeenka loogu rajo badan yahay waa habeenka toddoba-iyo labaatanka laakiin tobanka dambeba haddii la gaaro haba seeraynba habeen tiro isdheer iyo midaan tiro isdheer ahaynba dadaal kan tirada isdheer ana aada u sii dadaal toddoba-iyo labaatanka axaadiidna waa tilmaamaysaa waxaan leeyahay suuradda leylatulqadri saddex jeer bay lagu soo ceshay leylatulqadri saddex meelood bay ku jidhaa suuraddan dhexdeeda waana sagaal xaraf leylatun leyla iyo alqadri waa sagaal xaraf intaas leyla leyla afar weeye alqadrina waa shan saddex jeerna waa lagu soo ceshay saddex sagaal ku dhufo labaatan iyo toddoba soo maaha mat halkaas waxay dhaheen iska culummada qur-aanka macaaniisa iska dhex gasho tafsiir kale maaha iska macna iyagoo kale ah waxay dhaheen hortaa waa waa laga fahmayaa arrin kalena waxay dhaheen waa laga fahmayaayo hiyadan halkan ku taal oo habeenkii u noqonaysa salaamun weeye hiya leyladaasi aan leena hiyadaas waa kelimadda suuraddu waa soddon kelimo horta suuraddaanoo dhan waa soddon kelimo hiyadaas oo leyladii u noqonaya tiro ahaan waa kelimadda labaatan iyo toddobaad marka culimmo way jiraan yidhaahda bisha markay dhalato baa la fiirinayaa hadday maalin fulaan dhalatay waxaa la qiyaasaya halkaa inay ku aadan tahay hadday maalin fulaan dhalatay halkaa inay ku aadan tahay hadday khamiis dhalatay shan iyo labaatanka aada uga uga raadi yaa ku leeyihi marka fiiri ilaahay baa og waa la qariyey nebigu isagoo raba inuu sheego ummadda u sheego baa laba nin ismurantay murankii dhexdiisa awgeed arrintii waa la kor yeelay laakiin waxaaba inay idiin khayr tahay bayba khayr bay idintaa la yidhi salaamun hiya xataa madlaci ilfajr habeenkaasna waa kaas calaamaad buu leeyahado waa habeen khayr badan weeye wixii ilaahay la weydiisto wanaag oo dhan baa la helaa suurat اlbayina suuradda la yidhaahdo iyaduna waa madaniyatun suurat اlbayina aayaadkeedu waa sideed aayadood waana suuradda sagaashan iyo sideedaad xagga suwarka bismi اllaahi الraxmaan الraxiim lam yakun iladiina kuwii maysan ahaanin kafaruu gaaloobay oo min ahlilkitaabi ahlukitaaba iyo walmushrikiina mushrikiina munfakiina kuwa ka zuulaya xumaha ay ku jiraan iyo kufriga xataa ta'tiyahum ilaa uga timaado albayinatu bayinada ilaa uga timaado oo nebi maxamed soo saaridiisii calayhi salaatu wasalaam waabatan bayinadiio ilaa ta'tiyahum ilaa uga timaado albayina rasuulun ilaahay rasuul uga yimaado mid la soo diray oo min allaahi laga soo diray ilaahay xaggiisa waa nebi moxamed calayhi salaatu salaam rasuulkaasoo yatlu akhrinaya suxufan suxuf suxuftaasoo mudaharatan la dahiray dee nebigu wax meel ku yaal maba akhrin jirinba suxufan yatluu suxufan mudaharatan maaha inta warqada soo qaato baa nebigu akhrinayay waxaan warqadaha ku qoran innagoo aan ka akhrinayna iyo qur-aankan baa nebigu akhrinayay dee haddaa korka ka akhridid wixii meesha ku yaalla waa akhrida haa yatluu suxufan mudaharatan waa saas inuu ka akhrinaya iyagii ma aha ee nebigu wax meel ku qoran ma akhrin jirin mana kicin jirin fiihaa suxuftaa dhexdeeda waxaa ahaaday kutubun axkaam baa leedahay axkaamtaasoo qayimatun qayima ee toosan shareecadii weeyaan fiihaa kutubun qayima wamaa tafaraqa aladiina kuwii isma khilaafin oo ma kala tegin uutul kitaaba kitaabka la siiyey ilaa min bacdi maa jaaat hum intay iyaga u timid dabadeed mooyaane albayinatu bayinadi bayinadii markay u timid ayse sii waafaqi lahaayeen ayay iskhilaafeen xasad iyo xumo dhexdoodaa weeyaan cilmigii marka u yimid bay is sii khilaafeen rasuulkii loo keenay wama اkhtalafa aladiina uutuu lkitaaba ilaa min bacdi maa jaaahum cilm oo kale weeyaan wamaa umiruu lamana amrin ilaa liyacbuduu inay caabudaan mooyaane allaha ilaahay mukhlisiina xaalay u khaalis yeelayaan lahu ilaahay addiina diinka iyo cibaadada mukhlisiina lahu diin xunafaaa xaaliyiin kuwa iilanaya maxay ka iilanayaan diinaha baatilkaay oo dhan oo kale maxay u iilanayaan diinulislaamka waa xunafaaa maa'iliina mustaqiimiina waa diinta nebi ibraahim iyagoo yaa raacaya oo dii diintaas xaqaaya oo nebi maxamedna la yimid waxaan taa ahayn lama amrin wayuqiimuu inay ogaan maaha wax kale lama amrin asalaata salaada wayuutuu ay bixiyaan azakaata zakada wadalika kaasina diinu lqayimati weeyaan ya kaa isagaa ma ujeedaa waa diinulqayima waa addiin lqayim diinulmila almustaqiima weeyaan ya diintii toosnayd diinulislaamka ay taa weeyaan ina aladiina kuwa kafaruu gaaloobay oo min ahlilkitaabi ah iyo walmushrikiina fii naari jahannama bay ahaadeen jahannama naarteeda dhexdeeda khaalidiina xaalay ku waarayaan fiihaa naartaa dhexdeeda ayay ku waarayaan waa ku waarayaan waa ku nagaanayaan weligood waa dhibaato weyn weligood waa ku jirayaan maaha adduunku intuu jiroo kale in aakhira ahaanas weligeed weeye ma soo afjarmayso khaalidiina fiiha ulaaika kuwaasina hum iyagu sharu lbariyati beriyaha iyo khalqiga kuwa u shar badan weeye inta la abuuray bay u shar badan yihin hum sharulberiya weeye waa ahlu kitaabo hadda aqoon horay lahaayeen kuwaanna waa mushrikiin kuwa ahlu kitaabkaa marka towreed iyo injiil waa rumaysnaayeen nebi maxamed in la keenayo waa ogaayeen kabacdi bay ka gaaloobeen kuwaan mushrikiinta mayaa iyagu weligoodba diin ma qaadan ulaaika hum sharulberiya waxaa la yidhi sharun min asuraaqi tuugta iyagaa ka shar badan liannahum saraquu min kitaab illaahi sifata moxamed sala allah alay slam nebi moxamed tilmaantiisi bay kitaabkii ka xadeen oo inta ka gooyeen oo xaseeyeen bay leeyihiin ma hayna annagu ninkaan kumaana arag kuma taal waxaasay leeyihiin waa tuugta kuwa ugu daran wa sharun min qudaaci dariiq kuwa waddada gooyey iyagaa ka shar badan ilaa dariiqi xaqay dadka ka hor istaageen in aladiina kuwa aamanuu rumeeyo wacamiluu camal falay asaalixaati acmaasha wan wanaagsan kuwa la yimi ulaaika kuwaasina hum iyagu khayru lbariyati khalqiga kuwa ugu khayr badan wey inta ilaahay abuuray ugu khayr badan jazaauhum jazahood iyo abaalkoob cinda rabbihim xaalo ahaaday jannaatu cadni wey nagaadiga jannadeeda tajri jannaatu cadn nagaadiga jannada wey tajri ay dareerayso min taxtiha alanhaar ama tajri xaali dareerayso min taxtiha hoosteeda alanhaar wabiyaal khaalidiina xaali ku waarayaan fiiha dhexdeeda abada weligeed kama dhimanayaan kama baxayaan nicmaduna ka go-i mayso radia allaahu ilaahay baa ka raali noqday canhum iyaga xaggood daacaday adduunka la yimaadeen camalkii saalixahaa soonkii salaadiiyo khayrkii awgeed ilaahay baa raalli ka noqday waraduu iyana way ka raalli noqdeen canhu can illaah waxa uu siiyey abaalmarin iyo karaamo markay arkeen raalli bay noqdeen daalika abaalmarintaa wanaagsan jazahaas liman buu u ahaaday khashiya rabbihu rabbiga ka yaabay qofkii ilaahay ka cabsaday macsiyada ka haray xumaanta ka istaagay baa iska leh taas baa iska leh wixiisu ikhlaas iyo ilaahay darti yihiin riyaa iyo sumca iska ilaaliyey manhiyaadka ka tegey kaa weeyaan waxaaba lagu leeyahay waxyaalahaas mubaaxaadka ah oo xataa iska bambanaan hadda inaa wax qofka wax cuno oo wax cabo oo seexdo oo xaaskiisa o tago waxyaala mubaaxaada la yidhahda haddousan niyad wanaagsan la iman ajir loo qori maayo hadduu niyad wanaagsan la yimaado iyadoo iska mubaaxaada oo naftiisiiba rabto baa ajir loo qoraya daaca loo qoraya ikhlaas iyo niya la rabaa xataa inaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaqii biha wajha allahi ilaa ujirta calayha nafaqa bixin maysid ilaa shilinkaa bixisa ilahay waa ka ajarsiinaya xataa luqma tajcaluhaa fii fi imra'atika halka luqmadee xaaskaada afkeeda ou qofku ninku u geliyo siiyo xataa ajir baa loo qoraya wixii ilaahay darti uga jeedo dhan beenaa waxaa looga jeedaa waxyaalahaas dadka afka isku gelgeliyaan wa inta badan waxyaala caycayaar iyo wax lamida ugaba jeedaan weeye wa maca daalika hadduu isagu uga jeedo wanaag iyo khayr iyo ilaahay dartii ajar baa xataa loo qoraya xadiidka bukhaari iyo muslim baa warinaya suuraddan marka la yidhaahdo albayina suuratu lam yakun waa suurad aada iyo aada macnaheedu u ballaaran yahay fadaaisheeda waxaa ka mid a xadiidka uu wariyey imaamuulbukhaari iyo imaamu muslim iyo a'imo kale oo anas laga warinaya radiallahu canhu wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam liubay ibni kacab nebigaa wuxuu ku yidhi ubay ibnu kacab ina allaaha amaranii an aqra'a calayk lam yakun aladiina kafaruu ilaahay baa wuxuu i amray inaan dushaada ku akhriyo lam yakun aladiina kafaruu suuradda la yidhaahdo ubay baa markaa wuxuu yidhi wasammaanii laka ilaahay miyuu ii kaa magacaabay mise midun ummaddaada ka mida qofka ummaddaada ka mida ku akhri buu ku yidhi mise aniga ubayi ah baa lay magacaabay markaasaa nebigu wuxuu yidhi nacam haa waa ii kaa magacaabay fa bakaa waa ooyey yaxyax iyo xishood ayuu ooyey ubayi suuraddu markay soo degtay oo jibriil nebiga u yimid calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi waxaa lagu amrayaa nebi allow ubayi inaad ku akhriday suuraddan nebiguna ubayibu wuxuu ku yidhi jibriil wuxuu amrayaa inaan suuraddan kugu akhriyo ubaye wuxuu yidhi mayaa lay xusoo lay sheegay halkaa laygu soo hadal qaaday yaa rasuulallah qaala nacam fa bakaa waa-oy suuraddu iyadoo ay sidaa tahay weliba suuraddaani la yidhi kulluhaa muxkamun laysa fiiha naasikhun walaa mansukh kulligeed waa muxkam oo wax wax nasakhay iyo aayad la nasakhay midna kuma jidho suuraddan marka kuwa ahlu kitaabkaale la sheegayo waa yahuudda iyo nasaarada lam yakun aladiina kafaruu min ahlilkitaabi la leeyahay waa kuwa yahuudda ah ee nasaaradii ee kitaabka awal kutubta loo soo dejiyey nebiyaasha loo soo diray kuwa ahlu kitaabka iyo mushrikiinta waxaa ka dhexeeya dood iyo muran badan yahuuddu waxay ahaayeen kuwo yidhaahda mushrikiinta iyagoo la hadlaya ilaahay nebi buu carab ka soo saari doonaa reer makaada tilmaantaasuu leeyahay markuu yimaado nagu waa raacaynaa waa garab baan siinaynaa idinka mushrikiinta aan diinta haysana waa idinla dagaalamaynaa waa idin baabi'inaynaa waagii hore sidaasi ahaayeen lam yakun iladiina waa iyada la soo dejiyey kuwii maysan ahanin kafaruu gaaloobay min ahlilkitaabi walmushrikiina xaalay ku bayaansan yihiin oo ay ku waayihiin munfakiina maysan ahanin marka waxaa la tilmaamayaa nebigeenna calayhi salaatu wasalaam markii la soo diray kuwii mushrikiintaa waa la colloobeen oo waa la dagaalameen oo dad bay ku direen oo qofkii nebiga raaca baa la dhibi jiray oo la dhibaatayn jiray waxaa dhacday marka waxaa dhacday tacbiirka laga cabiray kuwaas ahlu kitaabka iyo mushrikiintu munfakiina ma aha lam yakun aladiina kafaruu min ahli lkitaabi xaalay ka ahaadeen iyo walmushrikiina munfakiina bimacnaa zaa'iliina kuwa ka zuulaya camaa kaanuu calayhi min alwacd biitibaaci alxaq awal maxay ku ballansanaayeen nebigaasaa imaanaya inay rumeeyaan nebiyu aakhiri zamaan inay go'aansadaan inay garab siiyaan saasay ahayd xataa waa iyagii ku nasri delbi jiray oo dhihi jiray allaahuma iftax calaynaa wansurnaa binnebiyi lmabcuuhi fii aakhiri zamaan oo kuwan gaalada waa iyaga ugu hanjabi jiray nebi baa soo bixi doono waa idinla dagaalami doonaa sidii reer caadiya reer ilam oo kale baan idiin layn doonaa marka kamay zuulin lam yakun aladiina kafaruu min ahlilkitaabi waalmushrikiina munfakiina kuwa ka zuulaya waxay ku sugnaayeen xataa ta'tiyahum albayina xaqii markuu u yimid oo la rabay siday ballantu ahayd inay rumeeyaan oo raacaan oo ay qaataan ayay markaa isbeddeleen oo arrintii iyada ahayd ay ka noqdeen oo nebiga ka hor yimaadeen calayhi salaatu wasalaam oo coleed iyo dhibaato badan sameeyeen markii dambe marka qaarkoodna waa rumeeyeen oo kuwa yahuud ahaa iyo kuwa ahlu kitaab ahaa ayaa nebiga rumeeyey calayhi salaatu wasalaam qaarna kama zuulin sidii hore ay ahaayeen oo waxay ku dheganaadeen wixii hore oo maysan rumayn nebiga calayhi salaatu wasalaam gabagabada suuradda markii la yimaado jazaa'uhum qolada wanaagsanayd baa laga hadlayay kuwaa jazahooda iyo abaalkoodu cinda rabbihimna ugu jaza iyo abaalah jannaatu cadnin nagaadiga jannadiis weeye jannadaasoo tajriih laga sifaynayaa ay dareerayso min taxti ah hoosteeda al anhaaru webiyaasha afarta ahaa kii biyaha ahaa kii caanaha ahaa kii khamrada ahaa kii malabka ahaa khaalidiina xaalay ku waarayaan fiihaa dhexdeeda abadaa weligeedba iyagoo halkaa ku waaraya radiyallaahu ilaahay wuu ka raali noqday canhum iyaga xaggooda maxaa yeelay jannadaas waa qaali waraduu canhu iyana way ka raali noqdeen markay heleen maa laa caynun ra'at walaa udunun samicat walaa khadara calaa qalbi bashar ilaahay ay arkayaan subxaanahu wa tacaala radia allaahu canhum waraduu canhu daalika kaa la soo sheegayo abaalmarinta noocaas jazahaas iyo ridahaas ridwaankaa rabbi raalli ahaanshadaa rabbi liman buu u ahaaday khashiya rabba rabbigii ka yaabay oo ka cabsaday oo khashyo laga helay khashyatullah qofka laga helay wey innamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa dadka war wanaagsan ilaahay ka cabsanaya wey subxaanahu wa tacaala oo camalkooda ilaahay u khaalis yeelaya suuratu zulzilat madaniyatun aayaadkeedu waa siddeed aayadood waa suuradda sagaashan iyo sagaalaad xagga suwarka qur-aanka kariimka tartiibka marka la fiiriyo suuraddani waxay ka hadlaysaa ama ay shabbahaysaa suwarka makiga qaabkii u hadli jireen dhibaatooyinka iyo shadaa'idda maalinka qiyaamaday ka hadlaysaa zilzaalka daran ee imaan doona bay ka hadlaysaa waxay ka hadlaysaa ardada wax allaale wixii dhexdeeda ah wax dhintay iyo wax kalaba soo saaraysa waxay ka hadlaysaa ardada oo ku markhaanti kacaysa qof kastaaba wuxuu dusheeda ku camal falay oo ay dhahayso camilta yowma kadaa kadaa wa kadaa waxaad camal fashay maalinkii hebel ahaa waxaa iyo waxaas waxay ka hadlaysaa khalaa'iqdu markay ka gadoomaan maxsharka oo ay u gadoomayaan xagga jannada ama xagga naarta iyo markaa dadkiioo laba nooc u qaybsamaya maa bayna shaqiyin wa saciidin mid shaqi ah iyo mid saciid ahay markaa dadkii u qaybsamayaan mufasiriinta qaarkood waxay yidhaahdeen suuraddu waa maki bismi illaahi araxmaani araxiim idaa waqtigii zulzilat alardu ardadii la silsiloo la lululo oo la dhaqdhaqaajiyo taxriig daran oo caniif ah idiraab shadiid ah markii ardada la lululo oo wixii allaale wixii dusheeda saarnaa ay la saaltay soo la dhaqdhaqaaqdo dhaqdhaqaaqaasoo qalbiyada jaraya oo yaa ayuhannaasu itaquu rabbakum ina zalzalata asaacati shay-un cadiim ilaahay waa isaga yidhi subxaana wa tacaala ardadii markii la lululo zilzaalahaa lululideeda oo zilzaalkii iyadii baa loo idaafeeyey ardadaa weyn oo ballaaran markii zilzaalkaa la lululo waana cinda qiyaami saacati baa la yidhi qiyaamadu markay dhacaysa agteeda markaasaysan xasilayn oo dhulkii saas u saaltaynaya ilaa wax allaale wixii dusheeda saarnaa ay tuudho legado oo buuro iyo geedo iyo dhismayaal iyo qalcada ahaa wa akhrajat il ardu ardadu markay soo saadho afqaalahaa culaysyaalkeeda wax allaale wixii dhexdeeda ku jiray ee kunuusiya kaydada ahaa dahab iyo fida ahaa dheemanno kale ahaa iyo dadkii dhintay ee mowtaadkii ku jiray ahaa markii ay soo saadho ibnu cabbaas wuxuu yidhi akhrajat mowtaaha bay soo saaraysaa wax allaale wixii dhintoo halkaa la geliyey ama kunuustii iyo mowtaadkiiba way soo saaraysaa sida xadiidka saxiixa tilmaamayo imaamu muslim uu wariyey taqiu lardu taqiu lardu aflaada kabidaha dhulkiibaa soo butaacayo soo matagaya wax allaale wixii gudaheeda ku jiray beerkeeday soo matagas ka amhaali lusduwaani min aldahabi waalfida iyadoo aamoodo usduwaanooyin iyo tiirar waaweyn oo dahab iyo fidaa wax allaale waxaan adduun la rabo maanta ku dhex jira bay dabadda usoo tuuraysaa fa yajiiu lqaatilu fa yaquulu fii haadaa qataltu kii wax dilay baa imaanaya markaasuu wuxuu dhahayaa waxaanaan wax ku laayey maalkaa maantaan cidna u baahnayn baan dad ku laayey wa yajii'u lqaadicu kii qaraabada gooyaa imaanaya fa yaquulu wuxuu dhahayaa fii haadaa qadactu raximi maalkaasaan raximkayga iyo qaraabadayda ku gooyey oo qaadicu raxim ku noqda wa yajii'u saariqu kii tuugga ahaabaa imaanaya fa yaquulu wuxuu dhahayaa fii haadaa qudicad yadi kanaa gacantaydii lagu gooyi markaasay uma yadacuunahu wax allaale wixii dhulku soo saadhay oo adduun ahaa dadku waa iskaga tegayaan falaa yaakhuduuna minhu shay-aa waxba ka qaadan mayaan wax meeshaa la qaadanaya ma jiro qiyaamadiibaa ah dhulkii lululaysa wa akhrajat il ardu ardada ay soo saadha afqaalaha culaysyaalkeeda wa qaala al insaanu insaankuna uu yidhaahdo maa maxay baa lahaa iyada u ahaaday silsaladaas cadiimadaada weyn markii ay dhacdo ayuu wuxuu dhahayaa insaankii maa lahaa ardada maxaa u ahaaday yowmaidin maalinkaa isaga ah oo tanwiintaani hadda intaasoo dhan bay u taallaaye yowma id waxa weeyaan markii ay ardadu lululato oo wixii ku dhex jira ay soo saadho oo insaanku uu sidaa yidhaahdo maalinkaa isagaabay tuxadisu warramaysaa akhbaarahaa wararyaalkeeda akhbaaraha waxa weeye bimaa cumila calayhaa wixii dusheeda lagu camalfalay oo min khayrin ow sharin ah markaase waxay ku markhaanti kacaysaa calaa kulli insaanin bimaa sanaca calaa dahriha insaan kasta wuxuu ardada dusheeda ku sameeyey abu hureyra waxaa laga wariyey nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu akhriyey yowmaydin tuxadisu akhbaaraha markaasaa nebigu yidhi tadruuna ma akhbaaruhaa akhbaartaasi waxay tahay ardada ma garanaysaan saxaabaduna waxay dhaheen allahu wa rasuuluhu aclamu bay dhaheen sidii daabigooda iyo dhaqankooduba ahaa markaasaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam akhbaarteedu waxa weeyaan an tashhada calaa kulli cabdin aw amatin inay qofkasta rag iyo dumarba ku markhaanti kacdo bimaa camila calaa dahriha wixii au dusheeda ku camal falay taquulu waxay dhahaysaa yowma camila yowma kadaa maalintii hebel qofkani wuxuu camal falay kadaa wa kadaa waxaa iyo waxaas fa haadihi akhbaaruha taasaa akhbaarteedii ah waa xadiis saxiixu imaamu tirmidi ayaa wariyey imaamu axmedna waa wariyey marka ardada iska ilaaliya oo dusheeda ha ku dambaabinina qof dusheeda camal ku samaynayaa ma jiro khayr iyo shar ilaa wahiya mukhbiratun bih waa mid warramaysa oo sheegi doonta wey yowmaidin tuxadisu akhbaarahaa bianna rabbaka bisababi anna rabbaka rabbigaabaa awxaa lahaa u waxyooday subxaanahu wa tacaala ilaahay baa amray macnaha oo u oggolaado u idnay inay waranto oo ay hadasho wax kasta oo dusheeda lagu sameeyey kii caasiga ahay dembiga samayn jiray bay dacweynaysaa waa ku markhaanti kacaysaa kii mudiic ahayo ilaahay adeeci jiray bay u shukrinaysaa oo ammaanaysaa oo u markhaanti kacaysaa isagana wallahu calaa kulli shayin qadiir ilaahay baa haddee wax kasta awoodo qaabkay u hadlaysa iyo waxa ay sheegayso ilaahay baa gelinaya yowmaidin maalinka isagaa yasduru nnaasu dadku way noqonayaan khalaa'iqdaa noqonayo mowqifka xisaabtay ka noqonayaan ashtaatan xaal ay yihiin firqooyin kooxkoox iyo jamaac jamaaco markaasaa qaar waxay marayaan daatulyamiin jannaday u socdaan qaarna waxay qaadayaan daatushimaal naartay u socdaan liyuraw waa noqonayaan liyuraw in la tuso acmaalahum acmaashooda acmaashooda in la tuso faman yacmal qofkii camal fala mithqaala daratin darro mithqaalkeed wax yar oo khayran khayra mithqaala daratin zinata daratin min aturaab wax yar qofkii darro oo kala camal fala oo khayran ah xabad boora ama xabad ciida wax leeg qofkii la yimaada oo khayr oo camal fala yarahu waa arkayaa qofkaas yejidhu waa helayaa weeye saxiifadda iyo warqaddii acmaashiisa looga soo qoray buu ka helaya abaalmarintiina waa helaya darrada waxaa kaloo la yidhahdaa asqaru namli quraanyada midda ugu yaryar taasna waa la yidhahdaa markaa dhulka qofku gacanta saaro waxa yaryar ee boorka yaroo ku dhega waa la yidhaahdaa intaasoo khayra qofkii la yimaada waa arkaya waman yacmal qofkii camal fala mithqaala daratin darro mithqaalkeed sharan oo shara yarahu isna waa arkahaya wax yar oo shara mithqaala darra waa intii oo kale isaguna waa la kulmaya arrintaani waa tusaalo waxay tusaale u tahay ilaahay inuusan qofka ibnu aadamka camalka u la imaanayo halmaansanayna og yahay wax yar iyo wax weyn wax allaale wuxuu la yimaado in allaha laa yadlimu mithqaala darra waman yacmal mithqaala daratin sharan yara aayaddan nebigu wuxuu ku magacaabay calayhi salaatu wasalaam aljaamicatu alfaadda aayadda jamcisay wax kasta ee keliyowday arrintaa waxay ku timid nebiga waxaa la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam can zakaati alxumur dameeraha zakadoodaa la weydiiyey sakaatada waxay ahayd dameeraha zaka ma lagu leeyahy markaasaa nebigu yidhi maa anzala allaahu calaya ilaahay kuma soo dejin dushayda fiihaa dameeraha ilaa haadihi al aayata alfaadata aljaamica aayaddan cajiibka mooyaane jaamicadah oo ah wman yacmal mithqaala daratin khayran yarah waman yacmal mithqaala daratin sharan yarah dee dameerihii zaka laguma laha ilaa qofkii isagu ixsaan iyo wanaag samaynaya oo qofka alaabta ugu qaadaya ama qof caariyeynaya ama qof maaragtay raacad siinaya iyo asxaanka u samaynaya taas waa waxa weeyaan qofkii khayr sameeya waa arkaya wey xadiidkaasna imaamu bukhaari ayaa weriyey darsigan intaas ku egyahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab